Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka william ruto ka qaybgelaya shir maanta ka furmaya dalka kuuriyada koonfureed dhanka soomaaliya waxaad maqli doontaan guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo kulan ku saabsan arrimaha amniga la qaatay bulshada caalamkana waxaan idiin haynaa maraykanka oo israa'iil iyo xamaas cadaadis ku saaraya in ay gaaraan heshiis xabajoojin ah intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay afarta bisha lixaad ee juun sanadka labada kun afar iyo labaatanka star f m codka gobolka waqooyi beri aad naga dhegaysanaysaan anigu ah mawliid maxamed shuuri ayaa warka idinla socodsiinaya maxamed cali ayaa noo farsamaynaya waad ku mahadsantihiin inaad desheen wakhti aad nagu dhegaysataan ku soo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale madaxweynaha dalka william ruto ayaa ka qaybgelaya shir maanta magaalada siol ee kuuriyada koonfureed ee uga furmaya dowladda waddankaasi iyo dalalka qaaradda afrika kulanka ayaa ah mid lagu xoojinayo iskaashiga dhinacyadan ka dhexeeya iyo in ay horumar wada gaaraan sidoo kale kuuriyada koonfureed iyo afrika ayaa ku dadaalaya in ay si wadajira ula tacaalaan caqabadaha caalamiga ah iyo sare u qaadidda wada shaqaynta dhanka nabadgelyada iyo sidoo kale ammaanka waxa uu qorshuu yahay in madaxweyne william ruuto uu kulan la qaato dhiggiisa kuuriyada koonfureed yuun sukyool si ay xoogga u saaraan iskaashiga labageesoodka ah ee dalalkooda madaxweyne william ruto oo shalay dalkaasi gaaray ayaa waxaa soo dhoweeyey danjiraha kenya ee kuuriyada koonfureed ambasador professor emy kepsoy iyo ambasador king sioghi oo ah wakiilka dowladda kuuriyada koonfureed u qaabilsan dadaalada dibudhiska ee ukrain horeyna u soo noqday danjirihii waddankaasi ee sishilis wixii qodobkaasi ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan waxaa lagu soo waramayaa in barasaabyada ismaamullada mombasa kwale kilifi ee taytatabeta ay ku gacan sayreen in wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha mitika linturi uu guddoomiyo ama uu qeyb ka noqdo kulan looga hadlaya arrimaha qaadka muguka waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in aynan kulankaasi ka qeyb geli doonin haddii uu wasiirka uu guddoominaya waxa ay ku eedeeyeen mitika linturi inuu horay mowqif ka qaatay arrintan isaga oo ka hadlay sharcinimada ama arrimaha dastuurka ee la xiriira qaadka sidaasi awgeedna sida ay ku doodayaan uunan dhexdhexaad ka noqon karin inuu u kala garqaado dhinacyada arrinkan isku haya waa ismaamullada laga soo saara ay sheegaya in tallaabadii lagu mamnuucay ay saameyn ku yeelanaysa ganacsigooda iyo barasaabyada qaar ka mid ah ee ismaamullada gobolka xeebta oo mamnuucay iyaga oo u danaynaya badqabka bulshada gaar ahaan dhallinyarada uu saameyn ku yeeshay noloshooda bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in ay diyaar u yihiin inay kulankaasi ka qayb galaan haddii saamilayda kala duwan lagu casuumaya sida maamulka ololaha qaran ee la dagaalanka balwadda ee nakada wasaaradda caafimaadka maamulada amniga ururada bulshada iyo qeybaha kale sidoo kale waxay doonayaan in madaxweynaha dalka william ruto uu wadaxaajooodyadan uu hormuud ka noqdo si xal waara loo gaaro waxaa intaasi ku daran in aynan ka soo horjeedin ganacsiga deegaano gaar ah balse ay u danaynayaan bulshadooda waxaa lagu soo waramayaa ee dhankaasi iyo haddii aan eegno ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ahna madaxa wasiirada musalia mudavadi ayaa waxauu carabka ku adkeeyey in dowladda kenya ay taageeraysa imay garab siinaysa soo jeedinta ah in lasoo abjaro duulaanka militari ee israa'iil ay ka wado gudaha ghaza bayaan uu soo saaray ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in uu garab siinayo soo jeedinada dhexdhexaadiyaasha labada dhinac ee kala matalaya dalalka masar maraykanka iyo qatar oo xal waara lagu helaya duulaanka militari ee halkaasi ka socday tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore
sagaashan iyo todobo dhibic hal stafem garissa iyo dhadhaab
imikana soomaaliya guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali axmed faarax ayaa kulan looga tashanaya amniga iyo horumarka degmada la qaatay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada waxa uu shacabka ku booriyey in ay dhammaantood mas-uuliyad iska saaraan ka shaqaynta nabadgelyada guddoomiyaha ayaa dhanka kala digniin u diray shakhsiyaadka xirtay qaar ka mid ah waddooyinka oo uu xusay intaasi aanan laga aqbali doonin ku-talgalkayga wuxuu yahay laami wey laami in lagu xiro interlogna interlog lagu xiro si aanba qofka ugu baahan waxaa soo hara waxaan rabaa halka inaan digniin uga diro meelaha wadooyinka ka xiran yihiin ee aan ammaanku xirin taliyihii saldhigii taliyihii nabadsuuda ay maqlaan waxaa jira meelo hoteella ah oo degmadan ku yaala oo maqaayado ah oo ciid taallo cagaftii waa haysataan biro uguma xirnaan karaan ummaddan inay isu socotaa la rabaa kuwa hadda magaalada dhex yaallaa la qaadaa ma qaadan karna qof shaksiya oo maqaayad iibtaa leh oo hotel ku leh ama guri leh ammaanan sugana inuu dhagax iyo ciid ummadda ka soo xirto
codka guddoomiyaha degmada hodan haddii aan intaasi uga gudbo guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa guddi ka kooban kow iyo toban xubnood u saaray xeerka garyaqaanka guud ee maamulka somalilan kaasoo khilaaf ka dhex awuuray xubnaha golaha guddigii shuruucda waxaa inagaga yimi waxaan weligeedii la soo marin weligeed waxba laga dayn maayo waxalaala waxaan weligeed ina soo marin waa wada shaqayn weyne buyidhi wada guddi golaha kan iyo mar walba wayna wada shaqaysaa hadday isnacab tahay iyo hadday isjeceshahay haldeer walbaa lagu wada shaqaynayaa hawsha qarankaa aynu haynaa amaan isjeclaana amaan iska deynay hawsha waynay naga soo baxda gidigii baan idinla hadlayaa hawshii waynay socotaa marka haddii ay saa u fashilantay guddi cusub baan u saaraynaa hawshaa inoogu maqnaaye oo fara badan guddi koob oo tobanaan u saarayn halaga wada muuqdo ilaahay muwaafaqadana ha siiyo ilaahay muwaafaqadana ha siiyo ta wanaagsan ilaahay ha waafajiyo guddigaas waxay ka kooban tahay guddoomiyeyaasha inta soo hadhay waa shan baan filaya shanta guddoomiye waa mas-uuliyiin raggu guddoomiyaha guddiga joogtada waa dee markaa ugu siiliyaarsan mar haddaynu guddoomiyihii guddiga joogtada u dooranay isagaa guddoominayay kow wiigga inta ka hadhaanu idin siinaynaa sabtigaa keenaysa haddii aan la yidhaahdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida somalilan siciid jaamac cali ayaa akhriyey magacyada xubnaha guddiga arrintan loo saaray gudoomiyaha guddiga joogtada dayib xasan gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada axmed daahir jirde gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha axmed dirir gudoomiyaha guddiga nabadgelyada maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda cabdiqaadir maxamed xasan intaasu waxaa weeyaan waa guddiyada waxaa ku xiga axmed nuuraw cali jirde siciid daahir cali jaamac axmed cali aadan cabdiraxmaan qaylow siciid maxamed cusmaan waa kuwa kulankaa xumo
waa tahay dhanka caalamka haddii aan u gudbo dowladda maraykanka ayaa israa'iil iyo xamaas cadaadis ku saaraysa in ay si deg deg ah u gaaraan heshiis xabajoojin ah oo ka dhaqangala khaza madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in israa'iil ay diyaar u tahay in lagu tallaabo qaado xeerarka ama soo jeedinada la xiriira xabad joojinta iyadoo taasi lala wadaagay ururka xamaas ee dalka falastiin waxuu intaasi ku daray in dowladaha maraykanka masar iyo qatar ee dhinacyadan kale dhexdhexaadinaya ay ka go-an tahay in heshiiska si buuxda uu u dhaqangalo tani ay imaanaysa iyadoo dhanka kale koonfurta iyo bartamaha khaza weli ay ka socdaan duqeymaha israa'iil waxaana lasoo tabinayaa warar sheegaya in dagaalyahanada xamaas iyo ciidamada militariga israa'iil in ay ku dagaalamayaan gudaha rafax militariga israa'iil ayaa dhanka kale shaaca ka qaadaya in laga dilay afar xubnood oo ka mid ahaa ciidamadii gacanta looga dhigay sidoo kalena waxa ay tallaabadaasi ku tilmaameen mid laga xumaado sidoo kalena ee dagaalka sii horinaysa tan ayaa imaanaysa iyadoo laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore ugu yaraan soddon iyo lix kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal qof oo falastiiniyiina lagu dilay duqeymaha israa'iil ee kabado khaza halka la dhaawacay siddeetan iyo laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba qof oo kale ugu dambeyntina madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa lagu soo waramayaa inuu dib u magacaabay ra-iisul wasaare mustafa madbuuli oo iyo isagoo ku amray in uu xukuumadda cusub uu soo dhiso tani ayaana timid kadib markii ra-iisul wasaaraha uu gudbiyey iscasilaada xubnaha golaha wasiirada kadib markii markii saddexaad dib loo doortay madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi waxaana arrinkan shaaca looga qaaday bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi masar cabdilfataax al siisi ayaa xukuumadda cusub ee lasoo dhisaya waxa uu amar ku siiyey in ay xoogga saarto sidii hoos loogu dhigi lahaa sicrir bararka iyo sidoo kale in la xakameeyo suuqyada kala duwan amarada uu siiyey xukuumadda cusub ee lasoo dhisaya waxaa ka mid ah in sidoo kale ay ku dadaasho sidii loo soo jiidan lahaa maalgashiga maxalliga iyo sidoo kale maalgashiga shisheeye sida ku cad bayaanka ka soo baxay madaxtooyada xukuumadda qaahira ee dalka masar waxyaabaha kale ay xoogga saarayaan waxaa ka mid ah amniga qaran sidoo kale caqabadaha ka taagan gobolka iyo kuwa caalamiga ah la dagaalanka argagixisada iyo qodobo kale oo muhiim ah balse ilaa ay hadda faahfaahin dheeraad ah lagama bixin xilliga lasoo bandhigi doono ee xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi masar warkii subaxnimeed ee kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari xilliga waanaginta anigoo ah mawliid maxamed shuuri ayaa warka idinla socodsiinaya maxamed cali madoowan u mahad celinaya ayaa noo farasameynay idinkaloo aad ku mahadsantihiin dhegeysigiin cid warkaas egay waxay dib uga daalacan kartaa bartan internetka ku leenaha cinwaankeedan uu yahay w w w dstar fm c o k e